bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيn ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الأxzaab casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda soddon iyo shanaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi ina اlmuslimiina wاlmuslimaati wاlmuؤminiina wاlmuؤminaat ilى akhir اlآayة markii uu rabbi subxaanahu watacaala uu soo tilmaamay haweenkii nebiga sal ll l slam haweenkiisii uu khiyaar geliyey alle iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhira inay doortaan iyo inay adduunyadii doortaan oo ay alle iyo rasuulkiisa iyo aakhiro doorteen oy rabbi subxaanahu watacaala u hoggaansameen dabadeedna daaca rabbi la faray oo salaadii iyo sakadii iyo alle oo la adeeco iyo waxyaabihii xunxumaana laga reebay oo ziinadooda inay muujiyaan oy bannaanka soo dhigaan iyo waxyaabaha oo la amray inay waan ku waansamaan guryahooda waxa lagu dhex aqrinayo ee qur-aanka iyo sunnada nebiga sal ll l slama ah intaa markii loo tilmaamay ay uaa markaa way u hoggaansameen xaasaskii rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka dadka ilaahay u hoggaansamo ajrigooda iyo waxa ay leeyihiin buu rabbi halkan ku tilmaamayaa dhowr sifo oo yacnii wan wanaagsanna waa looga hadlayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi ina almuslimiina kuwa hoggaansamay waalmuslimaati iyo haweenka hoggaansamay oo rabbi u hoggaansamay waalmu'miniina kuwa rumeeyey iyo waalmu'minaati haweenka rumeeyey alle iyo waxa in la rumeeyo la rabay oo dhan waalqaanitiina kuwa adeecsan rabbi waalqaanitaati haweenka rabbigood adeecsan wasaadiqiina kuwa run sheegay oo iimaankii ku run sheegay wasaadiqaati iyo haweenkii run sheegay oo iimaankoodii ku run sheegay wasaabiriina kuwa sabray oo markaa yacnii daacada rabbina ku sabray macaasida ka sabray waxaa alle u qadarayana ku sabray wasaabiraati iyo haweenka sabray oo iyaguna sidaa u sabro waalkhaashiciina kuwa khushuucayo waalkhaashicaati iyo haweenka khushuucayo oo rabbigood markaa yacni u khushuucayo khushuuciina marka de kuwa yacni aan kibrayninoo rabbi yacni isu dullaynayo oo addoonnimo iyo tawaaduc kuwa uu ka muuqanayo waay yaa laga wadaa waalkhaashicaati haweenka khushuuco oo rabbigood iyagana u khushuucsan waxaa kaloo layihi khushuuca salaadaa loo jeedaa oo khushuuca la socdo labadaa macnaa lagu kala fasiray waalmutasadiqiina kuwa sadaqaysanayo mimaa rasaqahum llahu wixii uu rabbi ku arsuqay waalmutasadiqaati iyo haweenka sadaqaysanaya waxaa rabbigood uu siiyey yani nimanka waxaa rabbigood ku arsuqay wax kala baxayo iyo haweenka iyaga waxa rabbigood uu siiyey oo uu ku arsuqay iyagana wax ka bixinayo marka de waajibkii zakadana waa soo gelayaa sadaqadii tadawucana waa soo gelaysaa haweentana maalkeeda inay sadaqaysato waa loo ogol yahay sadaqada waajibkaana dabcan waaba ku waajib midda sunnada ahna waa loo ogol yahay laakiin xadiid baa nabiga sal ll l slam wuxuu tilmaamay inay wanaagsan tahay ninkeeda inay kala tashato oo haweeney markay la guursado oo markaa yacnii cismadeeda yacnii ninkeeda uu milkiyo gacanta ku dhigo oo ay xaas noqoto ninkeeda inay kala tashato ayaa wanaagsan sidaa marka waa afdal laakiin haddaynan la tashanin oo maalkii iyada ay lahayd ay sadaqaysatana dhib ma laha waayo nabiga sala allahu calayhi wasalam ciid iyadoo ay tahay ayuu dadka ku yidhi sadaqada ayuu haweenkii faray bilaal ayaa marka maradii intuu fidiyey ayaa markaa ay ku ridayeen dhegadhegahooda iyo waxa ay bixinayaan markaasna inay baxeen oo nimankoodii lasoo tashteen ma muuqato marka way u bannaan tahay waa la bixi karaan laakiin sida wanaagsan ninkeeda inay kala tashataa wanaagsan xadiidkaa marka sida fiican ayuu tilmaamayaa wasaa'imiina kuwa soomo oo yacnii cibaadadaa marka rabbi ku caabudo cibaadadaas soonka ah wasaa'imaati iyo haweenka soomo iyagana soonkiina marka waajibkii sunnadii labada waa isla gelayaan waalxaafidiina kuwa ilaaliyo furuujahum furuujtooda oo xubintooda ilaaliyaan maxay ka ilaalinayaan camaa laa yaxilu waxaan xalaal u ahayn iyo walxaafidaati haweenka furuujtooda iyaguna ilaaliyo ee meeshaas marka cifadii waaye iyadana iyo dhowrsanaanta suuratu nuurna cifada waa kusoo marnay halkanna waa lagu ammaanayaa mu'miniinta rag iyo dumar labadaba cifada waa laga rabaa dadka qaar siday u haystaan sax ma ahan oo gabadhana xumaan hadday samaysana waa aada bay ula xun tahay wiilku laakiin hadduu iska sinaysto ou dhulka rafaadiyo oo uu xumaan uun markaa uu ku jiro dhib uma arkaan waxa keliyoy markaa fiirinayaanna waxay tahay gabadhaani waxbay ii keenaysaa buu leeyahay aan fiicn yacni iyada ceeb iyo waxbay ii keenaysaa wiilku inuu ceeb leeyahay uma malaynayaan marka cifada iyo dhowrsanaanta gabarh iyo wiil labadaba waa laga rabaa waalxaafidiina furuujahum waalxaafidaati oo marka yacni sida ay gabadha kuu dhibayso wiilka laftiisa inuu kuu dhibo waaye haddii uu marka suuqyada galo oo uu xumaan iyo zine iyo waxaa kula galo oo uu gabdho islaameed marka dhibaato iyo xumaan oo u horseedayo waa inaad marka dadkana ka ceshato waaniso ood markaa dareento arrintaas inay ku dhibto adiga laftaada waayo labadaba ilaahay halkan waa ku sheegay waalxaafidiina kuwa ilaalinaya kuwa ilaaliya furuujahum furuujtooda waalxaafidaati iyo haweenka ilaaliyo iyagana furuujtooda ilaaliyo waaldaakiriina kuwa xusaayo allaha alle kahiiran in badan rabbi xusayo ama dikran kahiiran dikri fara badan xusayo rabbigood iyo waaldaakiraati haweenka rabbigood iyagana xuso ayb oo meeshaa marka addoonku goormuu noqonayaa qof rabbi aada u xuso wax badan xuso waa marka uu taagni uu rabbi ku xuso fadhi uu ku xuso jiifna uu ku xuso ayb aad buuna nebiga u ammaanay sala allahu calayhi waali wasalam dadka dikriga badan oo wuxuu yidhi qad sabaqa almufariduun markii la weydiiyey mufaridiin maxaa la dhahaana wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kahiira waaldaakiraat ayb macaanidaa marka dikrigii marka waa kaasa oo qofkii marka dikrigii isagana de sunnadii waajibkii labada waa soo gelayaan dikriga waajibka waa salaada oo kale midda kale dikrigu waa camalka keliya oo yacni isagu mar walbo qofka yacni uu la imaan karo lagana rabo inuu la imaado maxaa yeelay qalbigiibuu rabbi ka xusayaa afkiibuu ka xusayaa jawaarixdii markay camal falayso dikri bay ku jirtaa waayo nabiga sal ll ly slam wuxuu yidhi inamaa inamaa jucila adawaafu bilbeyti wasacyu bayna asafa walmarwa wa ramyi iljimaari liiqaamati dikr illahi ilaahay wuxuu u jideeyey dawaafka oo uu dhagax tuurka u jideeyey sacyiga safee marwo uu u jideeyey dikri ilaahay in la oogo marka marka aada cibaadada ku jirtid badaniga adiga dikri allah ku jirtaa maxaa yeeley markaas aada caabudaysid rabbi niyaad la imaanaysaa niyadaasi marka rabbi bay ku xusuusinaysaa subxaanahu watacaala camalkii marka jawaarixdii waxaa weeyaan waa dikri rabbi baa lagu xusaa afka marka aada qur-aan akrinayso ama ad tasbiixsanayso waa xus alle ee marka aad qalbiga rabbi cadamadiisa ay kaaga jirto xus baa ku jirtaa oo rabbi baad xusaysaa waxaan soo marnay waladiina idaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha fastakfaruu lidunuubihim xumaan markaad ku dhacayso haddaad rabbi weynaantiis xasuusato ood xumaantii ka tagto waa dikri alla waayo wax taasaana weliba aada u weynba middaas waaba aada usii weyn ayb dikrigu markaad usii halkaa buu leeyahay aayad dambena waa imaan doontaa yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kahiira wasabixuuhu bukratan wa asiilan baa noo imaan doonta wadaakiriina kuwa xusayo allaha alle kahiiran in badan ama dikran dikri xusayo kahiiran fara badan wadaakiraati iyo haweenka rabbigood xuso acad allaahu kuwaasi marka tilmaamaha iska leh acad allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum iyaga maqfiratan dembi dhaaf buu u diyaariyey iyo wa ajran ajri buu u diyaariyey ajriga oo cadiiman aada u weynin badan khabarkoodii marka waa kana ina almuslimiina waalmuslimaati hee muslimiinta iyo muslimaadka mu'miniinta mu'minaadka maxaa laga markaa maxaa laga rabaa acadda allaahu alla wuxuu u diyaariyey lahum iyaga maqfiratan dembi dhaaf iyo wa ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan tilmaamahaas baa marka lagu xiray maqfirada asbaabulmaqfira iyo ajriga weynna waa jannada wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin marka munaasabaduna da waxay tahay maadaama awaamir la siiyey xaasaskii nebiga ikhtiyaar markii la siiyeyna ay alle iyo rasuul iyo aakhiro doorteen saana loogu abaalguday waayo macnuhu marka oo rabbi qofkii rabbi u hoggaansamana sidaan buu rabbi ugu abaalgudayaa wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amrihim wamaa kaana limu'minin mu'min ma ahaanin uma ahaanin walaa mu'minatin haweeney mu'minad ahna uma ahaanin idaa haddii qada allaahu alla ou xukumo warasuuluhu rasuulkiisa ou xukumo amran arin ou xukumo an yakuuna inuu u ahaado lahum iyaga alkhiyaratu khiyaar inuu u ahaado ma ahaanin oo inay iyagu markaa nafsadooda khiyaar kala tashtaan uma ahaanin min amrihim an yakuuna inuu u ahaado lahum iyaga alkhiyaratu door min amrihim arrinkooda oo iyaga markaa tooda markaa inay wax un ka doortaan uma ahaanin waman yacsi llaaha qofkii alla caasiyo wa rasuulahu rasuulkiisa caasiyo faqad xaqiiqe ee dalla waa dhumay kaasi dalaalan dhumitaan buu dhumay dhumitaanka oo mubiinan cad gaf cad buu gafay qofkaas aayaddan culimada waxay yidhaahdaan aayaddan iyo aayadda soo socoto aayadahaas dhowrka aayadoodoo soo socoto way isku xiran yihiin waxayna kusoo degtay baa la yidhaha fii shani zaynaba binti jaxsh alasadiya zaynaba marka nebiga eedadiisaa dhashay ilmaabti ilmeeday ahaayeen zaynab iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam walaalkeedna cabdullaahi bnu jaxsh ayaa la dhihi jiray hooyadoodna umayatu bintu cabdilmualib waaye nebiga eedadiis waaye sala allahu calayhi wasalam ee gabadhaa marka zaynab bou doonay nebiga wuxuuna u doonay mowlihiisii zayd binu xaaritha zayd bnu xaaritha ayuu u doonay rasuulkana sala allahu calayh waali wasalam de zayd isagaa xoreeyey ayb oo zayd bou jahay waqtigii marka qabla albictha ayuu soo gad ayuu soo iibsaday cukaad ayuu kasoo iibsaday waa xoreeyey wiil buu ka dhigtay waa kii zayd ibnu moxamed la dhihi jiray arrinkan marka dhowr waxyaabood baa kasoo socdo ayb marka markii nebigu uu zaynab doonay iyadu waa raalli noqotay waxayna u malaynaysay isagu inuu soo doonayo nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi saabay u malaysay nafsadiisa inuu u doonayo markay ogaatay inuu zayd u doonayo carabtuna de iyadana markaa qurashiyad bay ahayd isaguna markaa dee min almawaali buu ahaa nin addoonnimo soo maray oo la xoreeyey buu ahaa dee dadkiina beri markaas yacni qof addoonnimo ay soo taabatay iyo gabar qurashiyada xoogaa marka waa la kala boodayey markaas nacam iyadii markay ogaatay in uu zayd u doonayo way diiday marka arrintii oo waxay tidhi ana bnatu cammatika yaa rasuula allah in eedadaa baan ahay aniga falaa ardaahu linafsii nafsadeyda ugama raalli noqonayo ayb wayna qurux badnayd qurashiyad iyana markaa de way ahayd dee nebiga laftiisa ina eedadeed in uu yahay ina abtigeed uu yahay isaga nebiga sal l slam taas lafteeda macno weyn bay kusoo kordhinay dabcan walaalkeedna arrintaa wuu dhibsaday xoogaa maunan jeclaysanin aayadahan aayaddan baa marka soo degtay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum lkhiyaratu min amrihim arrintii marka waxay noqotay amar marka haddii nebigu amar bixiyo alla ama yacni alla hadduu amar bixiyo nebigu uu amar bixiyo amarkaas meel khiyaar iyo laalaab kale ma leh nacam haddii la qaato iyo isagoo weliba qofka ku qaraarna marka dambe u aayi doonaayo faa-iiday u noqon doontaa marka iyada hadhow dambe nebigay ku dambey doontaa sala allahu calayhi wasalam dadkii baa waxaa la barayaa inay iyaga sida ay rabaan iyo waxa ay jecel yihiin inay ka tagaan oo ay uga tagaan daacadii rasuulkaa la barayaa nebiga laftiisa hadhow marka qisadii saameyn bay ku yeelan doontaa oo zayd marka uu soo furo zaynab zaynab ee nebiguna ou inuu guursado ou damco xoogaa dadkiiba uu ka cabsanayaa nebiga sal ll ly slam uu ka xishoonayey oo wuxuu islahaa armaa lagu yihaha wiilkii isaga ku magacawnaa gabadhii uu soo furay ayuu guursaday arrintaa lafteedana waxbaa laga sheegi doonaa wax kastoo marka uu rabbi qadarayo xikmad baa gadaal marka ka dambaysa arrimahan oo dhan ma aynan soo baxeen haddaan qisadan sidaan aynan noqoteen aayaddan marka culimada waxay yidhahdaan sabab nusuulkeeda sidaabuu ahaa markay aayadda soo degtay way ku raalli noqotay waana guursaday meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa gabar qurashiyada qof aan qurashi ahayn waa guursan karaa oo hadda baabulkafaa'a markay ka hadlayaan culimmada axkaamta kafaa'ada dhowr meel bay iyagu ka fiiriyaan mar waxaa laga fiiriyaa diinta mar waxaa laga fiiriyaa xornimada labadaas nusuusta waa kusoo aroortay marna waxay ka fiiriyaan nasabka oo waxay leeyihiin haashimiyadda uma qalanto caraqa qurashiye qurashi kale kuf uma aha ee quraysh dadka kale kuf uma aha iyaga hadhow haddana mar kale kafaa'adii waxay leeyihiin waxay gelaysaa dhinaca shaqooyinka iyo mihanka xataa way geliyaan laakiin arrimahaas iyagoo daliil badan looma hayee keliya un waxay fuqahadu leeyihiin qofka bay dadkay waxay ku noqonaysaa xoogaa nuqsaan iyo waxaas oo kale inay ku noqotaa laga yaabaa iyo wax noocaas ayay un ku dhisan tahay qisadaani laakiin waxay tusaysaa gabar marka qurashiyada inuu guursan karo ama carabtan kale iyadoo hadda haddaynan xataa qurashiyad ahayna carabta kale ay tahay qof min almawaali gabar carabi carab ah inuu guursan karo nin mawaali ah addoonnimo soo maroo xoroobay ee fuqahadu marka ma ansaxayo nikaaxa ma dhahayaan iyagaba laakiin waxay leeyihin hadday iyadu raalli ku noqoto ha oo weligeediina uu raalli ku noqdo waa baab laakiin sida kale kafaa'adu ictibaar bay u baahan tahay dadka wixii isu qalmo iyo in la fiiriyo laakiin de diinta in loo celiyo iyo in loo celiyo xornimada taasaa wanaagsan dee diinta marka la yidhaha khuluqa iyo dabciga iyana waa soo gelaa way soo gelaysaa marka alla wuxuu leeyahay wamaa kaana limu'minin mu'min uma ahaanin walaa mu'minatin gabar mu'minadana uma ahaanin uma dhab aha oo uma dhab lahan oo kuma habboona idaa haddii qada allaahu alla uu xukumo wa rasuuluhu rasuulkiisa uu xukumo amran arrin haddii ay xukumaan an yakuuna lahum inuu iyaga u ahaado alkhiyaratu door min amrihim arrinkooda xaggiisa ayb ay ka doortaan an yakuunana waa la akhriyay an takuunana waa la akhriyay macnuhuna waxaa weeyaan wixii alle ou doonay ama amarkii alle ou bixiyey waxaan ahayn inay iyagu min cindihim ka qaataan uma habboona maanta marka xornimada waa la buunbuuniyey musطalaxa alxuriya aad baa loo buunbuuniyey ilaa waxaa la gaarsiiyey marka qofkii in laga saaro addoonnimada ee qofka muuminkaana markuu laa ilaaha ila allahu uu leeyahay addoonnimo ayuu qiranayaa oo rabbi buu addoonnimo u qirayaa rabbina rabbinimo u qirtay iyo cibaado inuu isaga istaahilo daaco in lagu leeyahay marka inaad tiraa waa tashanaya aniga xor baan ahay oo xornimadii intaad quluwi ku samayso aad tiraa cibaadadan iyo waxaan waa jajuub iyo dhib iyo madax adayg iyo tadaruf intaad ku tilmaanto hadhow marka inaad tiraa aad marka sidaa uga siibato addoonnimadii sax ma aha aayaddu marka waxay xariiqaysaa oo ay caddaynaysaa haddii allah iyo rasuul amar ay bixiyaan adigu addoon baa tahay samcan wadaacan samcan wadaacatan ayaa lagaa rabaa haddaad tiraanu xor baan ahayna afartan beri adduunyada iskaga boodbood waxay kuu ahaataba markaad qiyaamaha tagtaad arkaysaa ama adduunyadaadba ku arkaysaa ayb waman yacsi llaaha qofkii alla caasiyo warasuulahu rasuulkiisa caasiyo faqad xaqiiqa eh dalla waa dhumay dalaalan dhumitaan mubiinan cad buu dhumayoo ninkaa waddada waa gafay qofkaas waid taquulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjak wadkur xus id waqti taquulu aad dhahaysay adiga ood lahayd liladii kii aa ku dhahaysay ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhi isaga korkiisa uu u nicmeeyey muxuu ugu nicmeeyey alla bil islaami islaamnimada wa ancamta aada nicmaysay adigana calayhi dushiisa aada u nicmaysayoo maxaa ku ugu nicmaysana bil ictaaqi xorayntii baad asna ugu nicmaysay markaad ku lahayd amsik hayso calayka adiga korkaaga ku hayso yacni hayso zawjaka xaaskaaga hayso markaad dhahaysay xus xus oo xusuuso wataqi illaaha alla ka cabso aada lahayd wa tukfii aada qarinaysay markaasi fii nafsika nafsadaada aada ku qarinaysay wa tukfii waad qarinaysay dheh fii nafsika nafsadaada dhexdeedaa ku qarinaysay maa shay baad ku qarinaysay allaahu alleh mugdiihi midkii soo bannaan dhigaayo uu yahay wax uu rabbi soo bannaan dhigi doono oo bannaanka keeni doonaad nafsadaadii ku qarinaysay wa takhshaa waxaa ka cabsanaysood ka xishoonaysay annaasa dadka wallaahu allaana axaqu ku xaqnimo badan an takhshaahu inaad ka cabsato ayb wallaahu alleh axaqu isaga ayaa ku xaqnimo badan min gayrihi uga xaqnimo badan an takhshaahu bian takhshaahu inaad ka cabsato falamaa markii qadaa uu gutay zaydun zayd markuu gutay minhaa xaaskiisii xaggeeda uu ka gutay wataran watarahu xaajadiisii markuu ka gutay yanii markaa yani xaajadiina dabcan de waxaa laga wadaa markii isagu markaa u yani soo furay intuu markaa qabay xaas bay muddo u ahayd markuu soo furay oo xaajadiisii uu ka gutay oo ciddadiisii ay ka dhammaatay zawajnaa kahaa zawajnaa waanu guurinay ka adiga ayaan ku guurinay haa iyadaan kuu guurinay oo iyadii baan kuu guurinay adiga likay laa yakuuna si uunan u ahaanin cala almu'miniina mu'miniinta korkooda xarajun wax dembi ah si uunan ugu ahaanin fii aswaaji adciyaa'ihim fii nikaaxi aswaaji adciyaa'ihim kuwa iyaga ay sheeganayeen ama kuwa iyaga shee yacnii lagu sheego oo adciyaa-dooda ahaayo sheegan jireenay wiilka ka dhigteen xaasaskoodii nikaaxoodii wax dembiya inuuna inaynan dushooda uunan ahaanin mu'miniinta idaa haddii qadow ay gutaan kuwa adciyada minhuna xaggooda wataran watarahum xaajadooda ay ka gutaan wa kaana amrullaahi alla amarkiisa wuxuu ahaaday mafcuulan mid la falayo oo la sameeyo aayaddan aayaddii caa-isha radia allahu canha ay dhihi jirtay waa nebiga haddii ay dhacdo inuu wax qarinba lahaa hadduu wax qari lahaa aayaddan uu qarin lahaa bay dhihi jirtay marka ninkii yidhaha nebi maxamed baa waxyigii wax ka qariyay been buu sheegay ayay dhihi jirtay hadduu wax qarinayo aayaddan uu qari lahay maxaa yeele aayaddan isagay taabanaysaay ku socotaa ayb waxaa ku jirta marka watukfii fii nafsika ma llaahu mubdiihi watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaah ayaa ku jirta ayb markaa nebigu wax ma qarinin waay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh markaa qisaduna waxay tahay de zayd markii ay zaynab uu guursaday iyagii markaa muddo markay isqabeen baa marka xoogaa dhexdoodii marka waxaa ka yimid khilaaf khilaafkaasi markuu sii xoogeystay ayaa markaa zayd wuxuu damcay inuu iska furo zaynab rasuulkana sala allahu calayh waali wasalam wuxuu dhahayay marka war iska hayso xaaskaaga amsik calayka zawjaka wataqi llaha ilaahay ka cabso xaaskaaga hayso ayb markaa nebigu waxa uu qalbiga ku qarinayeyna marka maxay ahaayeen oo alla uu leeyahay watukfii fii nafsika ma llaahu mubdiihi qalbigiisa marka nebiga waxaa ku jirtay haddii uu furo waa ninkan isaga le waxbaan furayaa furayaaye haddiiba uu furo maadaama isaga markii hore uu doonayo uu u doonay haddii uu furo oy ciddadii dhammaato inuu isaga guursadaa qalbiga kuji nebiga qalbigiisa ku jirtay ayb dadkana waa ka waa ka xishoonayo wuxuu islahaa haddaad guursato amaa lagu yidhaha wiilkiisii gabadhii uu furay buu guursaday ilaana adciyaadii waawaa soo suuradda awalkeedan ku sheegnay in zayd la dhihi jiray zayd ibnu moxamed marka wuxuu islahaa wiilkiisii gabaruu furay ayuu guursaday armay ceeb arrintaa noqotay lagugu ceebeeyaa waa xishoonayay nabiga sal ll ly slam marka alla wuxuu leey maya arrintan marka in la sheego waxaa keenayaa waxa ay tahay siday mufasiriintu yidhaahdaan xugun muhiimana waa ku xiran yahay arrimaha noocan oo kale ah oy dadku ka xishoonayaan axkaamna markaa yacni iyo xikam sharciga asraar ay ku jirtana ma looga tagaayo xikamkaas iyo axkaamtaas xishood dartii haddii looga taga maslaxaa dhumayso marka arrintii ilaahay subxaanahu watacaalaa qur-aan buuba kasoo dejiyey waana kala dhigdhigay rabbi subxaanahu watacaala ayb marka alla wuxuu leeyahy wadkur xus id waqti taquulu aada dhehaysay adiga ood lahayd liladii kii ancama allaahu alla uu u nicmeeyey calayhi korkiisa bilislaami uu ugu nicmeeyey wa ancamta aada nicmaysay calayhi isaga korkiisa aa u nicmaysay maxaad ugu nicmaysa bilictaaqi xoreyn nebiga xoreyn buu ugu nicmeeyey markaad ku lahayd amsik hayso caleyka korkaaga yacni ku hayso yani zawjaka xaaskaagii hayso oo ha furin wataqi illaaha alla ka cabso markaad lahayd fii amrihaa gabadhaa shanigeeda war ilaahay uga cabso ayb sidaa markaad lahayd oo zayd ou furay ayaa ku jirta wa tukfii waawdaani marka culimada qaar waxay yidhaha waawlxaal marka maxaan muxuu noqonayaa watukfii fii nafsika marka aada leedahay amsik calayka zawjaka nafsadaada waxaa ku jirta hadduu furo inaad guursato walxaal tukfii fii nafsika laakiin waawgan in waawulxaal laga dhiga ma fiicna sababtoo ah waawulxaalku ficil mudaaric inuu ka daba maro oo ficil mudaaric gadaashii inuu yimaado gayru jayidin aad ma u xoog badna mana suurtagal ah ilaa in damiir lasoo qadara maahani oo hadda tan oo kale in la yidhaha watukfii fii nafsika walxaal anta adiguna tukfii fii nafsika aada qarinayso saa in la dhahay noqonaysaa xadafkana haddii laga maarmo in la yska dhaafo marka istinaaf in laga dhigo waawdan oo istinaafiye in laga dhigaa fiican oo jumla marka cusuba mustanafa in laga dhigaa wanaagsan oo marka muxuu noqonayaa laqbihii watukfii waxaad qarinaysaa waxba waawulxaal ma laga dhigaayo watukfii ayb waxaad qarinaysay fii nafsika nafsadaada dhexdeeda aad ku qarinaysay maa shay baad ku qarinaysay allaahu alle mubdiihi midkii muujinayo ou yahay ou ahaa shay alle ou mid muujinayo ou yahayo soo muujinayo soo bannaan dhigayo ou yawa sidaa uu yahay baad adiga nafsadaada ku qarinaysay ayb marka shaygaas nafsadiisa uu ku qarinayana waa hadduu furo ciddada dhammaato inuu guursado wa takhshaa waxaa ka cabsanaysay ood ka xishoonaysay khashadaada cab waxaa loo jeeda xishoode wa takhshaa waxaa ka cabsanaysay annaasa dadkiibaad ka xishoonaysay ayb waqiila waxaa kaloo la yidhi takhshaa takhaaf waxaaba ka baqaysay adiga laa-imat annaas dadka eedooda an yaquuluu inay yidhaahdaan amara rajulan bialaaqi imra'atihi uma nakaxaha ninbuu wuxuu amray in dadku is yidhaahdaan isagaa ka furtay gabadha armaasaa lays dhahaana waa ka baqaysay de dadka waaweyn oo ahlu fadliga ahna weliba cadowga faraha badan inay leeyihiin ay dhici karto waxyaaba noo waxyaaba fara badanoo iyaga marka waxaa jiro hadday sameeyaan ayagoo xaalad sax ah ku taagan cadowgoodii ou si kale uga faa-iideysan karo xoogaa marka nebigu wuxuu isleeyay armaa ishaacaad iyo wax la faafiyaa ayb labadaas macnaa baqawi ou tilmaamay wallaahu walxaal allaahu allana axaqu ou yahay mid yani mid ku xaqnimo badan an takhshaahu wallaahu walxaal allaahu allana an takhshaahu inaad ka cabsato isaga axaqu isaga mid ku xaqnimo badan waaye min gayrihi kaga xaqnimo badan falamaa markii qadaa uu gutay zaydun zayd markii uu gutay minhaa zaynab xaggeeda uu ka gutay wataran ay watarahu xaajatahu xaajadiisa xaajadana nikaaxi baa laga wadaa markuu nikaaxiisii ka gutay oo ciddadii markaa yacni ay ka dhammaatay isagu furay zawajnaakahaa waanu kuu guurinay adiga ayb zawa zawaja laba mafcuul bay qaadanee dabcan ka koowaad marka waa midka mukhaadabka ka ka kalena waa haada labada mafcuulna damiir mutasilay noqdeen damiir mutasil marka ay yihiinna waxaa weeyaan marka in midka akhaska lasoo hormariyo ayay noqonaysaa ayb waqadim ilakhasa fi itisaali waqadiman maa shi'ta fi infisaali akhaska marka waa mukhaadabka akhas ah marka ayb ghaa'ibka la fiiriyo marka isagii baa lasoo hormariyey kaafki zawajnaakahaa waanu kuu waan kuu guurinay adiga haa iyada ayaan kuu guurinay zaynab baan kuu guurinay ayb maxaan sidaa u yeelnay marka likay laa yakuuna xikmaddii waa tan marka likay laa yakuuna si uunan u ahaanin cala almu'miniina mu'miniinta korkooda xarajun wax dembi ah fii aswaaji adciyaa'ihim kuwii iyaga sheeganayay oo aabbaha ka dhiganayay ee xaasaskooda nikaaxooda wax dembiya inaynan ku yeelanin oy guursan karaan walidaalika yacni aayaddii suuradda lagu bilaabay baa weli la daba taagan yahay oo waxay tahay udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allaahi in aabbayaalkood loogu magac daro oo loogu yeero waxaa ka mid ah wiilkan inuusa adigu wiilkaagaba ahayn oo gabadha u furo waa guursa kartaa leanna adiga ma dhalin aabbihii dhalay haddaad ahaan lahayd maba guursateenba leanna suuratu markaan joognay suuratu nisaa maxaa la yidhi waxalaa'ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum baa la yidhi qur-aanka feerin waxaa idinka xaaraam ah wiilasha dhabarkiina kasoo go-ay xaasaskooda waa idinka xaaraam inaad guursataan aayaddaa markii la joogayna min aslaabikum baa la yidhi maxaa loo yidhi kanaa la diidaa yaa meesha lagu saaraa midka tabaniga midka wiilka laga dhigtay oo la dhalin yaa bannaanka la dhiga halkaana waaba kanba nebigii ummadda ayaa wuxuu guursaday nin isaga loogu magac dari jiro oo loogu yeeri jiray gabadhiisiibaa in lagu nikaaxo oo lagu daro lagu sawjeeyo ay keentay xikmadu waa maxay arrintan baa aada loo fogeynaa oo cunug aadan dhalin marnaba adiga in aadan wiil ka dhiganin ayb siyaal badan baa marka naloo tusaya xikmooyinkaa dhan baa ku jira marka haddii qisadan aynan ilaahay ounan qadareen axkaamtan lama lama arkeen way marka mu'miniintu wax dembi ah korkooda si ounan ugu ahaanin fii aswaaji adciyaa'ihim fii nikaaxi aswaaji adciyaa'ihim kuwii iyaga ay sheegteen ama iyaga sheegtay xaasaskooda nikaaxooda idaa haddii qadow ay gutaan minhuna iyaga xaggooda wadaran wadarahum xaajadooda ay ka gutaan xaajaduna waa nikaaxa markay ka dhameeyaan oo markay nikaaxooda u dhammaado caado marka carabta ay dalaahaan jireen wax istinzaal iyo ay yidhaahdaanoo marka waxaa jiri jirtay yacnii nebiguna waxyaabaha uu ka xishoonayay ka mid ahayd isaga ayuu u furay darteed dartii in la yidhaahdo iyo waxyaabahaas laakiin arrintaa lafteeda isfuridda qofka inuu haween furo qof kale ou u furo muwaasaatan lahu waaga waa banaanaan jirtay wax dhibana kumaba jiri jirin walidaalika waa lagu ammaanay soomaha cabdiraxmaan bin cawf iyo iyo sacd bnu rabiic labadooda waa kii uu sacd bnu rabiic yidhi labadeydan xaas midda aad rabto yacnii ii sheeg waa kuu furayaa markay ciddo dhammaysatana adiga iska guurso maalkaygana nus iyo nus aan u kala qaadano waa kii yidhi xaaskaagana allah kuu barakeeyo maalkaagana allah kuu barakeeyo suuqa i tusuu yidhi ayb marka iyada lafteeda muwaasaad haddii ay tahay waxba kuma jiraan laakiin nabiga sala allahu alayh waali wasalam isaga maba dhihinba aniga ii banay maba dhihinba sidaasna de laayiq maba u ahanba nabiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi wa kaana amrullaahi amarka alla wuxuu ahaaday mafcuulan mid la samaynayo fulaya waay ilaahay amarkiisa marka qisadani nebigu xoogaa waa ma jeclaysanaynin oo guurkan iyo sidan laakiin ilaahay baa ku qadaray korkiisa macnahaas iyo xigmada weyn baana ku jirtay wixii alla qadarana waa dhacaya meeshaas marka zawajnaa kahaa shaaficiyada waxay u qabsadaan lafdu taswiij nikaaxa inuu ku ansaxayo ama inkaax waxaa kaloo qisada ku jirta zaynab waxay waa ku faani jirtay qisadan oo waxay dhihi jirtay xaasaska kale ay ku dhihi jirtay zawaja kunna ahaali kunna idinku waxaa idin guuriyey dadkii idin dhalay ama dadkiina owliyada idin ah wazawajani illaahu min fawqi sabci samaawaat anigana allah i guuriyey toddobada samo korkood ayuu alla iga soo guuriyey oo zawajnaaka ilaahay baaba ku sawjeeyey oo nebiga ku daray zaynab nacam arrintaa marka way ku faani jirtay wazawajani allahu tacaala min fawqi sabci samaawaat bay dhihi jirtay ma kana cala alnabiyi min xarajin fima farada allahu lah sunat allahi fi اladiina khalow min qablu wakana amru اllahi qadara maqduura maa kaana ma ahaanin cala اnabiyi nebiga korkiisa ma ahaanin min xarajin wax dembi ah ma ahaanin ay xarajun fii maa kii farada allaahu alla ou qadaray ama ou farad yeelay ou u gooyey lahu isaga ou u xalaaleeyey wixii uu faradka u qoondeeyey rabbi oo uu isaga xalaal uga dhigay wax dembi ah nebiga korkiisa ma ahaanin sunnat allaahi ka sunnat illaahi ilaahay sunnadiisa xaalay la mid tahay fi ladiina kuwii dhexdooda khalow tegay ambiyadii hore min qablu yacni min qablihi isaga hortii ama sunnat allaahi ilzam qabso oo ku dheg nebiyow sunnat allaahi sunnadii alle fi ladiina kuwii dhexdooda ku sunno ahayd oo ku socotay khalow tegay min qablu min qablika adiga hortaa tegay marka ambiyadii hore sunnadooda waa saas sunnada ambiyada hore waa maxay yacni de markaa yani guurkii iyo inay xalaal sidaa yani uu yahay wa kaana amrullaahi allah markiisa wuxuu ahaaday qadaran daa qadarin qadar mid usaa mid u saaxiib ah maqduuran oo la jaangooyay oo la qadaray ayuu ahaaday aladiina kuwii hum iyagu dadkaa marka sunnadooda nebiga laleeyahay ku dayo oo laazim hum iyagu aladiina kuwii weeyaan ama haddaad doonto aladiinada sifo waxaa uga dhigtaa fi ladiinada hore sunnat allaahi fi ladiina kuwii qalow tegay aladiina kuwaas oo yuballiquuna gaarsiinayeen risaalaatillaahi ilaahay risaa risaalooyinkiisa gaarsiinayeen dadka wayaqshawna ka cabsanayeen hu isaga walaa yaqshawna aan ka cabsanaynin axadan axad aan ka cabsanaynin ila allaha alla ma ahani wakafaa billaahi wakafa allaahu allah ku filan xasiiban mid xisaaba marka adigo ambiyadaada ambiyadaa iyo markaa ku dayago marka maxaad uga dayanaa wixii ou markaa da haween inaad haween badan inaad jamciso ama in marka aada guursato ambiyadii horeba siday u guursan jireen adigana waa u guursan kartaa wixii alla kuu xalaaleeyey marka wax dembi ah kagama sugnin maa kaana ma ahaanin cala nabiyi nabiga korkiisa min xarajin wax dembi ah korkii ma ahaanin fii maa kii dhexdiis farada allaahu alla uu xalaaleeyey lahu linabiyi oo u xalaaleeyey isaga sunnatallaahi ilzam ku dheg oo qabso sunnatallaahi ilaahay sunnadiisa jideynta alleh fi ladiina kuwii dhexdooda uu ku jideeyey khalow tegay min qablu min qablihi nebiga hortii tegay ayb marka taana maxay tahay ilaahay wax uu dadka u xalaaleeyey cidna inuusan ku cadaabaynin wa kaana amrullaahi alla amarkiisa wuxuu ahaaday ay ma'muurullaahi yani shayga alla ou amrayo wuxuu ahaaday qadaran daa qadarin qadar mid u saaxiiba sidaa in la dhaho waxaa kaloo tafsiir labaad marka waxaa jira qadaran can qadarin in la dhaho wa kaana amrullaahi ilaahay waxa uu amray wuxuu ahaaday qadaran ay can qadarin qadar xaggii ayuu ku ahaaday shayga alla ma'muurkiisa ee uu abuurayo qadar xaggii ayuu kasoo fulay waay maqduuran kaas oo maqduuran la qadaray ayb siyaal kalena marka sunat allaahida waa ku bannaan tahay in marka mansuub binasci lkhaafid in la yidhaha ka sunat illaahi iqraa in lagu sameeyo ilzam sunat allaahi in la yidhaahdo saas oo kale aladiina kuwii yacni dhexdooda uu rabbi ku socodsiiyey sunnadii uu rabbi ku dureeriyey aladiina kuwii khalow tegay kuwaasoo aladiina kuwii abaad leedahay ama aladiina hum iyagu aladiina kuwii waaye yuballiquuna gaarsiinayeen risaalaat illaahi ilaahay dhambaal yacni fariimihiisa dadka soo gaarsiinayeen wayaqshawna cabsanayeen hu isaga ka cabsanayeen walaa yaqshawna aan cabsanaynin axadan axad aan ka cabsanaynin ila allaha allah maahani cid kale aan ka baqaynin marka waxaa laleeyahy adu cidnaha ka xishoonine arrin ilaahay kuu xalaaleeyey cidbaha uga xishoonin wakafaa billaahi wakafa llaahu allah ku filan xasiiban mid xisaabo ma kana mxamadu abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula اllahi wakhatama الnabiyiin marka zayd ibnu moxamed waa idinkan dhahaya oo gabadhii uu soo furay inuu guursado nebigana uu ka xishoonaye moxamed idinka yani zamankiina dadka joogo raggiina waaweyn ee waqtigan marka ayaddu ay soo degaysa joogay qof ou aabba u yahay idinkuma jiro raggiina waaweyn axad ou aabba u yahay nebi moxamed ma jiro marka wiilashiisiina de horay u dhinteen oo maynan baqaan gaarin xasan iyo xuseen iyo haddii la dhihi lahaana iyaguna waa yaryaraayeen oo rijaal markaa rag waaweyn rag in la yidhaha da-daas ma soo gaarin ayb marka cid waqtiga aayaddan ay soo degayso rag ah qaangaar ah oo nebiyullaahi moxamed aabba u yahay ma jiro marka zaydkan aabba uma aha nebiyullaahi moxamed sal l slam weli marka masaladii baa weli socota ayb arrin kalena meeshaas waa laga gelayaayo waxaa la leeyahay haddii ay dhici lahayd mufasiriinta qaar baa dhahayaan oo xadiidta qaarna waa xadiid inuu kusoo aroorayna waa filayaa wuxuu leeyahay ibraahim hadduu noolaan lahaa ou qaan gaari lahay nin weyn ou noqon lahaa waa ibraahim nebigu wiilkiise nebi buu noqon lahaa ayuu nebigu yihi sal l slam marka de isagiina ma qaan gaarin xadiidkaas marka culimada qaar baa aada weerar ugu qaaday qaarna marka yacni way soo dhaweyn laakiin ee nebigu shardi unbuu ku xiray shardiguna saan hadda ka horba soo sheegnay ee shay mustaxiilana waa lagu xiri karaa shay muxtamal ana shardiga waa lagu xiri karaa marka haddii uu weynaan lahaa nebi uu noqon lahaa dama weynaana inuu weynaado mustaxiilayba ahayd bal sababtoo a ilaahay baan qadarin subxaanahu watacaala wax ka ba-san marka male maa kaana muxamedun muxamed ma uunan ahaanin abaa axadin axad aabihii ma uunan ahaanin axadka oo min rijaalikum raggiinaan ka mid ah raggiinaan marka la leeyahay laba macnaba waa ku jiraayo ragga markaas joogo saa darteed laba maadaba marka looma daliishan karoo lama dhihi karo nebiga ilmo ma dhalin wiil mala ma ma dhalin maxaa yeele waxaa la sheegay horta waa rijaal wiilashiisuna ma soo gaarin da-wa rijaal ay ku noqdaano waa weyn xasan iyo xuseenna ma la dhihi karo nebiga aabbo uma ahayn lama dhihi karo waad kii nebiga yidhi ina bnii haadaa sayidun gabadhiisaa dhashay waa wiilkiisa da meeshaas marka min rijaalikumtaa saaraysa xasan iyo xuseen leanna markan khitaabkan iyo dadkan lala khitaabayo lala waramayo oo rijaashiinaan la dhahayo ayaguma soo gelaya sababtoo ah ilmo yaryar waayo eeg ibnu cadiya saas uu leeyahay muxararulwajiiska saa darteed marka aayaddan daliil ma u noqonayso xasan iyo xuseen nebigu ma dhalin ma la dhihi karo wuu dhalay nebiga sal l slam ee iyaga marka ay weynaadeenna waa mar dambe aayaddan markeeda ma aha ayb inuu dhalana hadda waxaa weeyaan xalaa-ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikumta aayadda nisaa ay sheegayso kaad adiga dhashay iyo kow sii dhalay waa soo gelaya cunugaaga ilmahow dhalay marka adigu gabadhaada wiilka ay dhashay eed awowga u tahay naagta oo guursado furo ma guursan kartid adiga maxaa yeele wiilkaagii waayo weli naam soo ma fahmaysaa walaakin lagu noqoyay rasuulallaahi kaana wuxuu ahaaday huwa nebi moxamed rasuulallaahi buu ahaaday ilaahay rasuulkiisa uu ahaaday wa khaatama nabiyiina nebiyada mid lagu khatimay ayuu ahaaday lagu dhamaystiray ama wakhaatima nabiyiina nebiyada mid khatimay ayuu ahaaday kii dhammaystiray wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaantii caliiman kii ku cilmi badan buu ahaaday alle aayaddan marka qeybteeda dambe walaakin rasuulallaahi wakhaatama annabiyiin waxaa ku jiro de nebi nebi moxamed ka dambeeya inuunan jirin ayay aayaddu tilmaamay leanna maxaa yeeley wakhaatama annabiyiin haddii nebiyada lagu khatimay isagana uu yidhi laa nebiya bacdii aniga gadaashay nebi ma jiro meeshaa waxaa laga qaadanayaa marka nubuwo dambe qof dhahayo anugu ilaahay baan la xiriiraa isagaa isoo diray waa la ii waxyoodaa dadkaa inaan risaalo gaadhsiiyaa la ifaray amaba la ima farin laakiin ilaahay baa xaggiisa wax la iiga sheegaa oo jibriil baa igu soo dego waxbuu ii waxyoodaa iyo waa beenlow nebiguna wuxuu yidhi soddon beenaalayaal qiyaamaha ma dhacaayo ilaa soddon beenaalayaal la helo kul yacni kullu minhum yazcumu anahu nebiyun mid kastaana wuxuu sheeganaa inuu nebi yahay nebina ma aha laa nebiya bacdii aniga gadaashay nebi ma jiro marka dadka nebinimada sheegtay de musaylama ugu weynaa tuleyxa ka mid ahaa aswad alcansi way badnaayeen dadka nebinimada sheegtay marka la sheegayana soddon waa ka badan yihiin xadiidkaas culummada waxay yidhahdaan waxaa laga wadaa soddonkan ayaga waxay yeelan doonaan dad raaco atbaac dad markaa mabda-a ku dabagalo oo raaco ayay yeelan doonaan waay soddonkan tiradan leh musaylama iyo raggan marka aan tilmaamay iy waxoogaa atbaac iyo waxbay yeesheen mar walbana waa la jebinayo de waa kii musaylama marka baaba-ay oo abubakar la dagaalamay waqtigan hadda innaga aan joognana dadka nubuwada ama nebinimada inaynan dhammaanin aaminsan ee nebi moxamed gadaashi inuu nebi soo baxayo rumaysan waxaa ka mid ah firqadan la yidhaha alqaadiyaaniya qaadiyaaniyada asalkoodii horena waxay ka soo baxeen hindiya iyo dhulka bakistan shibul qaara alhindiya la dhihi jiray isticmaarka waxa la isku magacaabo ama yacni isticbaadka kuwa dadka gumaysan jiray ingiriiskaa sameeyey ee isagaa marka yacni wuxuuna ka lahaa ujeeddo siyaasadeed maxaa yeele iyagu waxay dhihi jireen nin la dhihi jiray mirza ghulaam axmed alqaadiyaani ayaa nebi a bay qabeen ninkaasay raacsanaayeen waana loo waxyoodaa bay aaminsanaan jireen maxaa tihiin marka la yidhaahna muslimaan nahay bay ku dhahayaan mar kasto isticmaarka wuxuu ku dhex abuuraa muslimiinta dad aan ka mid ahayn arrinkaas marka in la fahmay u baahan tahay nacam dad aan marka muslimiin ahayn firqa ah oo marka aqaliye ah buu ku dhex abuurayaa isagaa kaalmaynayo markii marka muslim lasoo qaada may muslimku isagaa dhowr nooc ah buu leeyahay qeyb waxaa ka mid a xataa qabto in nebi kale uu soo bixi karo maxaa loo diidaa waaba muslim ayagaa sheeganaya nimankan marka hindida iyo bakistaanku waa dadaalaan wayna dadaaleen markii horena waxay ku dadaaleen inaan muslim loo aqoonsanin nimankaas dhulkan marka bakistan iyo ma loo qoro diyaanada marka la qoraayo looma qoro muslim ma loo qoro meesha diinta waxaa lagu qorayaa qaadiyaani muslim ma u qorayaan haddii aan sidaas la yeelin oo muslim loo qoro mushkilo marka muslimkiibaa marka waxaan islaam ahayn baad ku dhexaysataa adiga dhexdaada soo ma fahmaysa isagaa ku abuuray sida bahaa-iyada loogu abuuray dhulkan bariga isagana oo ugu abuuray ruushka iyo qolooyin kale ay ugu abuureen meeshan shaamna loogu abuuray nimanka nusayriyada la yidhaahdo iyaguna waxaa tallaalay oo abuuray faransiiska xoogna siiye nacam weliba mar baa waxaa la damcay in laga gooyo suuriya inteeda kale isticmaarkaa diiday may ha ka go-ina buu yidhi dadkan ku dhex jira wuxuu rabaa marka sun iyo dhib inay kula dhex jiraan dadka marka waxaa la rabaa marka inay fahmi karaan arrinta yacni waxaa tadbiirka noocaas oo kale ah qaadiyaaniyada qoladaasaa marka ugu weyn iyaga hadda dacwadoodu marka waa kasoo gudubtay hindiya ee bakistan waxay afrikadan bay marka yacni dacwo keenaan fara kulul ku hayaan xataa beri waxaan garanayaa dhulkaas yurubta ah dad soomaali ah bay xataa soo dumeen oo ay marka yacni intay wax siiyeen bay iyaga soo dumeen oo ay marka kusoo darsadeen mar dambey fahmeen oo qaar ka tageen maxay kusoo dumeen marka mataqaanaa waxay yidhaahdeen magac waxay u sheegteen dadkan soomaalida de ay xumaan hadda iyagu aynan ku aqoonin oy ku sirmi karaan iyaga marka dhowr magac bay baxsadaan meel walba magacay ku joogaan qaadiyaaniyada weliba hadda ma jecla in lagu magacaabo waxay isku magacaabaan maadaama ninkoodii madaxda u ahaa la dhihi jiray mirza ghulaam axmed alqaadiyaani maadaama la dhihi jiray annaga waxaana la dhahaa bay leeyihin al axmediya ayaana la yidhaahdaa dadkan soomaalida qaar aan waxba fahmaynin baa waxay u maleeyeen de axmediyadii ay soomaaliya ku yaqaaneen kuwaas muslimiin waay gaalo ma ahan dabcan mana aaminsana nebi kalaa soo baxaaya iyo laakiin iyaga halkaasay kasoo galeen marka nacam ayb markaasa haddaad tiraa warwa ka jooga maya adiga waxaa tahay buu kuleeyahay boqol magac buu kuu bixinayaa adiga nacam waxaasaa tahay iyo wahaabi baa tahay iga dheeraaw buu kuleeyahay kaasuu kaa dugsanaa adiga markii dambea marka waxaa la arkay de nebi kale iyo wax kale waa kasoo yaaceen wixii marka awel ku qaldamay soo ma fahmaysaa marka qoladaas baa hadda ugu badan waxa hadda nubuwad sheegto bacda nabiy sal ll ly slam kuwan mutakalimiinta iyaga laftooda qaar ka midana aayaddan si xun bay u fasiraan maarada in la gala ma u baahna qaadiyaaniyada aayaddan markay fasirayaanna waxay leeyihiin wakhaatama nabiyiina waxaa laga wadaa khaatam waa faraanti faraantigu khaatamaa la yidhaha faraantigu marka qurux ayuu tusayaa bay leeyihiin wakhaatama nabiyiina marka waxaa laga wadaa yacni ziinat lambiyaa ambiyada quruxdooda waayo nebi moxamed saasaa laga wadaa maahane waa dhammaystiray ma aha macnaha bay leeyihiin meeshaa maxaan ka ogaaneynaa fasir xun fasirka qalloocan waxaa lagu gaaraa kufri xataa waa lagu gaaraa nimankan hadda marka waa fiiriyeen aayadda ma jirta ma dhihin lean aday aayadda ma jirta dhahan waa la fahmaa maxay ku gaareen marka ujeedkooda fasir qalloocan aayadda in loo fasiro marka haddii qur-aanka iyo sunnada fasir qaldan la fasiro qof kasta ujeedadiisa xun waa ka gaari karaa waa in marka la ilaaliyo qur-aanka iyo sunnada tafsiirkooda waa in marka si fiican loogu fiirsado ta'wiilku marka jinaayada uu diinta u geystay kaasaaba ka mid a in hadda aayaddan si qalloocan loo fasiro waa fiirfiiriyeen waxay ogaadeen inay ta'wiil ku gaari karaan isagaasay isticmaaleen marka aayadda marka maba diidaayaba ninkan waa akrinaa aayadda hadduu rabo ayb hadda lafteedana meelahaas marka de waxay ku leeyihiin saldhigyo waaweyn waa la maalgeliyaa t v-gooda meel aan laga daawan karin ma laha intaas imkaaniyaad baa loo sameeyaa nimankan marka hindida waxay sameeyaan waxa la yidhaha urur waxay sameeyaan khatmunubuwa la yidhaha ururkaas khatmunubuwa la yidhaha wax kale kama shaqeeyo kuwaasuu la dagaalamaa qadiyaaniyada muxuu kula dagaalamaa qoraallo wacyigelin si kastuu ula dagaalamaa maca dalika marka waxaad arkaysaa iyagoo meel walba wareegaya oo khatmunubuwadaas marka ayaa ayaa ugu qoran waxyaabahooda iyo manshuuraadkooda iyo ixsaan ilaahi dahiirna kitaab uu ka qoray qaadiyaaniyada ayb marka waxaan haddaan dadka laga wacyigelinin si aayar unbay u gelaysaa walaakin rasuulallahi buu ahaaday walaakin kaana wuxuu ahaaday nabiyullaahi maxamed rasuulallahi ilaahi rasuulkiisuu ahaaday wa khaatama nabiyiina nebiyadii ayaa lagu khatimay oo lagu dhamaystiray ku lagu dhammaystiray buu ahaaday wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaantiis caliiman midkii ku cilmi badan yaa ayuha aladiina aamanuu udkuru llaha dikran kahiira yaa ayuha hooya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow udkuruu xusa allaha alla xusa sheeg sheega dikran xusitaan kahiiran fara badan ilaahay xusa aa kasoo hadalnay marka dikriga anwaacdiisa iyo sida uu yahay wasabixuu hufa oo nasaha rabbi nasaha oo hufa bukratan aroor iyo wa asiilan galab mar walba ilaahay xusa adkaartii subaxa tan galabta tan galabkii munaasabaadkii adkaar rabbi xusa adkaartaasna marka culimadii hore aada bay ugu dadaaleen oo weliba adkaarta nebiga kasoo aroortay waxbay ka alifeen culimada imaamu nasaa-i kitaab camalu lyawmi waleyla la yiraa buu leeyahay dabaraani kitaabu dacawaat buu leeyahay kitaabu ducaa bayhaqi kitaabu dacawaat alkabiir buu leeyahay alimaamu nawowi kitaab aada u qiimo badan oo la yidhaha aladkaar ayuu leeyahay kitaabu ladkaar ayaa la yidhaahdaa waa kitaab aada u qiimo badan oo fiqhi iyo dikriga saxda ah iyo ayuu ku qorayaa ilaa culimada qaar ay yidhaahdeenba kitaabkaa qiimihiisa markay arkeen bicid daara washtari ladkaara daarta gad adkaarka iibso adkaar gado kitaabka yani qiimaha uu la lahaa de berigaasaan uma sahlanayn oo halkan xoogaa lacag yar kasoo siisa iyo ma jiri jirin qofka inuu nasakho ama uu qoro farguri ku qoro iyay ahaan jirtay maantana hadda dadka marka adkaarti iyo laguma karo haddii hadda kitaab adkaara la akrinaa la yiraahdo ma rabaan mar kuwa ka waaweynaan rabnaa bay leeyihiin dhalinyarta haddii marka adkaar laga hadlo adkaarta qiimo weyn lama siinayo qofku hadduu masaajidka inta mikrofoon ka qaato uu yidhaahdo dadaan marka ama radinaya ama aan ka hadlayaana jib waay waa lasoo buuxinaa adkaara la barana haddii la yidhaahdana ma rabaan haddii marka la yidhahdo waxbaa la bidcaysiina waxbaa la gaalaysiina marka la yidhaahdana wax uga farxad badan male kaalay waxbaradana dhib waay marka qofka waqtigiisa ninka iskaga cayaaro isagay u taallaan haddaad waqtigaaga ku dhammayso waxaadan gaarin markaad weynaato ayaad adigana marka wax la-aan soo baxay haddaad maanta dhan marka takfiirin iyo tabdiicin aadan gaarin hadda ku mashquusho markaad konton sano gaartaad ogaa doontaan ninkii waxbartay iyo ninka aan waxbaraninna markaasay labadooda arki doonaan kii marka muslimka an muslimka anfaco isaga is anfaco iyo midka kale hadda xamaasadaa dadka wado ayb yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo udkuru llaha ilaahay xusa dikran xus kahiiran fara badan wasabixuu hufa hu alle xumaan iyo nuqsaan iyo ceeb ka hufa bukratan aroor iyo waasiilan galab huwa aladii yusalii calaykum wamalaa'ikatuhu huwa alle aladii allihii weeyaan yusallii naxariisanayay calaykum idinka korkiina unaxarii yacni ku naxariisanayay wamalaa-ikatuhu iyo malaa-igtiisa ayb liyukhrijakum si ay markaa liyukhrijakum si uu idinkaga saaro uu idinkaga bixiyo min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri iftiinka xaggiisa uu idiin bixiyo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday wa kaana wuxuu ahaaday alle raxiiman mid u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta u naxariis badan ayb salaada alle marka waa naxariis malaa-igta salaadoodana waa istikfaar inay mu'miniinta u weydiinayaan huwa alle alladii allihii weeyaan yusallii naxariisanayay calaykum korkiina idinka korkiina ka u naxariisanayo waay alle waa idiin naxariisanayaa wa malaa-ikatuhuna waa idiin ducaynayaan malaa-igtiisa alla malaa-igtiisa waa idiin ducaynayaano dembi dhaaf dalab ayay idiin samaynayaanoo rabbi bay dembi dhaaf idiin su-aalayaan suuratu kaafir baan ugu tegaynaa ayb liyukhrijakum si uu idinkaga saaro ayuu alla idinkugu naxariisanayaa min adulumaati mugdiyaalka ila nuuri iftiinka intii ka uu idiin saaro wa kaana wuxuu ahaaday alle raxiiman mid u naxariis badan bilmu'miniina mu'miniinta taxiyatuhum salaantooda yowma maalin yalqowna ay la kulmayaan hu alle ay la kulmayaan salaamu wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey ajran ajri ajriga oo kariiman aada u wanaagsan marka damiirkan taxiyatuhum humtaani marka malaa-igta waa loo celin karaayo macnuhu marka wuxuu noqonayaa taxiyatuhum malaa-igta salaantooda oy mu'miniinta salaamayaan mu'miniintana waa loo celin karaayo taxiyatuhum taxiyatu lmu'miniina mu'miniinta salaantooda qaarkood qaarka kale ay salaamayaan yowma maalin yalqowna ay la kulmayaan hu alle ay la kulmayaan waa qiyaamihiie salaamun weeyaan waa salaamun wa acadda lahum alla wuxuu u diyaariyey ajran ajri ajriga oo kariiman kariiman aada u wanaagsan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed